iyadoo gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ay ka jirto abaar daran oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo duunyada ah ayaa maamulka degmada Wisil oo ka mid ah meelaha saameynta daran laga dareemayo ay walaac xoogan ka muujiyeen abaaraha ku habsaday bulshada ku dhaqan deegaanadaasi iyadoo ay biyo la-aani u dheer tahay xogayaha maamulka degmada Wisil Maxamed Liibaan Axmed Warsame iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanada miyiga ah ee hoos yimaada degmadaasi ayaa ka warbixiyey abaaraha iyo biyo la-aanta ka jirta deegaanadaas iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada ku dhaqan halkaasi waxaan booqasho ku nimid ceelasha iyo meelaha xooluhu ay ku cabayaan iyo meelaha baadiyaha ee xooluhu ay joogaan hadda waxaan soo gaarnay ceel ka mid a ceelasha magaalada alwidabo layihahdo gees ku yaalla oo uu mas-uul ka yahay walaalkeen bukhaari ceelka dhibaatooyin badan oo dayac ah oo maaragtay soolaradii iyo haamankiiyo ay ku dhaceen qaraxii labada saddex sano ka hor wasiil ka dhacay qayb ka mid ah ay ku dhaceen baan aragnay halkaan infektaradii aad u halaysan baan aragnay soolaradii oo waxaa weeyaan oo baaba'ay oo qaarna ay bidi rabaan oo birihii geesaha ku dhigana ee baaba'een baan aragnay mar labaad waxaan dareemaynaa in biyo yari ay jirto maadaama ceelashii qalabkii iyo agabkii ay baaba' yihiin oo soolaradii ay baaba' yihiin oo infektaradii infektaradii eber noqdeen baraagihii maaragtay biyaha laga cabi jiray dadku ay qoteen oo ayagu jeebkooda iska waqti geliyeenna dhammaan waa wad eber ilaa dadka badan shan kun oo qoys ayaa baraagu maanta isa biyo ugu jirin ceelasha deegaanka ku yaalla waa ceelo yar degmada wasil laba iyo labaatan deegaan ayaa hoos tagta iyo toban iyo shan magaalo waaweyn waxaan laga yaabaa laba magaalo keliya inay ceel uga taalo waa dhibaatada biyaha iyo dadka wakhtiga abaaraad oo hadda lagu jiro dadka iyo duunyada midna biyihii waa lala kala gaari waayey waa ooman yihiin waxaa intaa dheer dadka masaakiinta ahay ma ay haystaan biyo ay ku iibsadaan lacagta lacag ay biyaha ku iibsadaan ma haystaan sidaasoo ay tahay dadka ba leeyahay waxay ka cabanayaan biyihiiba dadka kala gaarsiin waayeen waddanka waa la ogyahay wasil matooradan ku dhex jira mooye matooro dibadda oo dhadhow ma jiraan xoolihii oon gaari karin oo abaartii ay ku dhacday iyo dadkii oo wax ay haystaan ragga xoolihiina abaaraysan yihiin awalna aan ganacsi iyo maciishad kale midna aan haynin ayaa isugu darmay marka waa sadar muuqdaa su'aal madoona wey waa ujeedaan adinkuba iyo booyadu waa deer intkastoo habeenkii in yimaadaan mooge maalin booyaan ma sii karo booyada uu habeenkii dhaamiyaa oo saddex booyadood afar booyadood shan booyadood markuu u badata ilaa gawaan ay soo aadaan dhankan gawaan loomaha biyaha lagu shubo waa labaatan booyadood habeenkaa loo istaaraa marka maantii biyo hadda haddii yimaadaan biyo kana waa taagan gaari